Xarunta Farsamada Gacanta Cawaale Waban Group ee magaalada Kismaayo ee haweenka Soomaaliyeed wax ku bartaan ayaa la aasaasay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaana tan iyo markii xaruntani Kismaayo laga hirgeliyey ay haweenku ka bartaan farsamooyin kala duwan xirfadaha xarunta cawaale lagu barto ayaa waxaa ka mid ah cilaansaarka harqaanka dharkarinta kombiyuutarka iyo xirfado kale sidoo kale waxaa dumarka la baraa qoridda iyo akhrinta afka soomaaliga xisaabta iyo luuqadda ingiliishka shamso sheekh shaafici oo ka mid ah asaasayaashii xaruntani lahaydna fikirka ah in la furo goob dumarka aqoontooda kor loogu qaado sidoo kalena muddo dheer gacanta ku haysay maamulka xaruntani ayaa sharaxaysa hadafkii iyo ujeedkii ay ka haween ahaan ka lahaayeen hirgelinta xarunta cawaale waban group iyo waxyaabaha uga qabsoomay waxayna sheegtay in muhiimadda ay ahayd in la helo xarun gaar ah oo ay haweenku ku bartaan xirfado ay noloshooda ku horumariyaan xarunta horta aniga keligay ma hirgelin gabdho badan oo guruub aan ahay guruubkan xalda cawaale waban group waxaan u hirgelinina un gabdhaha inaan wax u qabano soomaaliyeed waqtiga ka dhacay qaabka aan kow ku hirgelin horta waxayd markay magaalada kismaayo jubbaland qabsatay saddex iyo tobankii may baan furnay meeshan waxaan u furnay waxa u horreeyay horta bahalka noobeelka dhaay markuu soo baxay gabdhihi gabdhihii annaga loodka naga dambeeyay yaryaraa waxbarashada la-aanta ku dhacday iyo kuwii baadiye kasoo guuray waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxay noqotay qof telefoon markuu usoo dirayo inay ku dhahaan ii fiiri haddii lacag usoo dhacday inay ii fiiri dhahaan kow waxaan ku furnay horta inaan barno dadka qoraalka af soomaaliga xisaabta taasaan ku bilaabnay fikirka wallaahi gruub kuu badnaa inkastoo anaa fikrad keligay lahaa laakiin gabdho badan baa ila qaatay hal qof wax ma qaban karo xaruntan horta weyn ma ka furin marka hore xaafadeenaan ka furnay laba qoloo kiraan degnay waan saan kuu sheegay gabdhahaas af soomaaliya aan qori aqoon xisaabtan aan qori aqoon aan u furnay inaan barno fartaas sida loo qoro xisaabta sida loo sameeyo telefoonka qofka soo waca si ugu noqdaan lacag hadda usoo dhaca si ay la socdaan barnaamijkaasaan ku furnay kadib dowlad waxay nagu martiqaaday inayna siiso iskuulkii waxbarashada ahaan jiray gabdhaha ee zamaan waxyaalaha waxay xawalo xarunta lagu barto way badan yihiin waxaa kamid a harqaanka sida loo gabdhaha loo baro sababtoo gabadha hadday danyar tahay hadda gabdhaha kismaayo badi waxaa ku dhacay nacam gabdhe iyagoo yar way guursanayaan haddana way iska furayaan ilmaha bay haystaan way iska mashquulsan yihiin gabadha marka hadday xoogaa inuu qoraalna taqaano harqaanna taqaano nolosheeda way soo ceshan kartaa harqaanka horta kow waa lafdhabarka labo tanda waxa la dharka karsiga loo rinjiyo dharka loo kariyo saddex waxawaaye shaambada iyo saabuunta sida loo sameeyo afar cilaanka gabdha cilaanka barta gabdho badan waxaa jira magaala meeshan xaruntan cilaanka barteen maalmaha iidi lacagaha iyo ilmahooda walaalahood ku iidina hataa u shaqeeya waxaan kusoo darnay qaybta kombiyuutarka oo maadaama wadankii soomaaliya hadda berigii taabkii waxaas la qoraje laga tago qaybta kombiyuutarka noqotay gabdho qaxootiga ka imaado ee wax soo bartay aan dhaana volunteer nala shaqeeyo gabdhaha bara kombiyuutarka cilaanka oo kale waxay ku barataa afar bilood saddex bilood barkariska oo kale tii fahmana laba bilood laba bilood bar kadib way naga tagtaa magaalada tegi dharbay soo gadan way noo imaana waan la karinayna waan la waraynaa kadibna hawsheeda qabsanaysa dhinaceeda ka shaqaysanaysa wallaahi ma cadadi karno saddex iyo tobankii ilaa maanta laba kun iyo kow ila kow iyo labaatan la maraayo oo lix lix bilood u dhexeysa soonka bisaana xirnaa inta kale wuu furan yahay bisha soona dee gabdhihii maadaama ay gabdho shaqaale xaafada u jooga ahayn ilmihi inay kasoo oroday wax baranaysa dana ku noqonaysa dana ma awoodo iyadoo sooman in waxna barato caruurtina hayso afurna kariso bisha soon waa xirnaa
hadda magaalada kismaayo waxaa ka shaqeeya xarumo badan oo lagu horumariyo aqoonta haweenka aan horay u helin fursado ay wax ku bartaan kuwaasi oo hadda ka faa'iidaysta barashada xirfadaha kala duwan ee gacanta